ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
markaasaan soo dirnay iyaga kadib muuse iyo haaruun xagga fircoon iyo xildhibaanadii iyagoo u sida aayadahayaga wayse iskibriyeen oo waxay ahaayeen qolo dembiilayaal ah